أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa rasaas u adeegsaday dad shacab ah oo dhigayay dibadbax ka dhana dhulboobka kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ka hadlay duqeymo khasaare geystay oo ka dhacay xeebaha gobolka nugaal ku dhowaad shan iyo labaatan qof ayaa badda lagu waayey kadib markii markab xamuul ah uu ku degay xeebaha hindiya howlgallada la beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose hogaamiyaha maamulka ashahadala dirarka ah ee koonfur galbeed ayaa digniin u diray ciidamada lafta gareen isagoona dhanka kale walaac ka muujiyey xaaladda baydhabo kataaib al akhbaariya ayaa bahaysay muuqaal soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada hiiraan xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran maleeshiyaadka murtadiinta ayaa rasaas u adeegsaday dad shacab ah oo dhigayay dibadbax ka dhana dhulboobka kooxda riddada ay ka wado magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen camaar cabdulqaadir xaalad kacsanaan ah ayaa maantay ka jirta caasimadda soomaaliya ee muqdisho kadib markii murtad xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ay dardar xooggan geliyeen barakicinta iyo boobka guryaha shacabka ee ay ka wadaan gobolka banaadir maleeshiyaadka riddadah oo ku qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saqdii dhexe ee xalay weerar culus ku qaaday dadka shacabka ah ee ku nool caasimadda muqdisho gaar ahaan xaafado ka tirsan degmooyinka yaaqshiid iyo kaaraan maleeshiyaadkan oo wata baabuur fara badan oo kuwa dagaalka ah iyo sidoo kale cagafcagafyada ay ku burburiyaan guryaha rayidka ayaa boob iyo barakicin ka bilaabay qaybo ka mida magaalada sida xaafadda tokyo ee degmada yaaqshiid dadka danyarta ah ee ku nool xaafaddan oo aad u caraysan ayaa iska caabin xooggan kala hortegay maleeshiyaadka riddada waxaana halkaasi ka bilowday dagaal ay shacabku u adeegsanayeen dhagaxaan halka askarta murtad guurguurtana ay rasaas noolnool la dhacayeen shacabka dagaalkan oo soo gaaray gelinkii hore ee maanta ayaa sii xoogaystay waaberigii saaka kadib markii maleeshiyaadka riddadu ay hubka culus u adeegsadeen shacabka islamarkaana howlgalka ay ku soo biireen diyaaradaha dagaalka ee turkiga ee loo yaqaan f intii weerarku socday ayaa mar keliya shacabka muqdisho ku warheleen diyaaradaha turkiga oo joog hoose ku duulaya gaar ahaan xaafadaha ay dirirtu ka socotay kuwaas oo kor ka taageerayay maleeshiyaadka barakicinta iyo xasuuqa ka waday xaafadahaasi ku dhowaad toban ruux oo shacab ah ayay wararku tibaaxayaan in ay dhinteen halka dhaawacyada oo ay ku jiraan dad waayeel ah iyo hooyo uur leh la sheegayo in ay aad u fara badan yihiin muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya maleeshiyaadka riddada oo si toos ah u tooganaya shacabka sidoo kale muuqaalada aadka loola anfariiray waxaa ka mid ah hooyo ilmaheedii lagu hor dhaawacay oo codsanaysa in loo oggolaado in ay qaadato balse maleeshiyaadka riddadu ay diidan yihiin islamarkaana ugu hanjabayaan qori caaradii
saakay meeshaan waxaa ka dhacday barakicin aad u daran barakicintana saaka ma bilaabanaya xalay labadii habeennimo ama siddeed saac habeennimo ayay ciidamada dowladda dhinaceeda xaafadda tookiya ka soo galeen dhinaca miijiska dhinaca buulo geesaale dhinaca masaajidka cumar tugumbe dhinaca siisii dhammaan ciidamo ayay keentay dowladda ciidamadaas ay la socdaan raggii wax duminayey iyo ay la socdaan cagafcagafyadoodii xaafaddan oo ah xaafadda ugu weyn isku raranta magaalada muqdisho oo tookiyada xaafaddaas ay ku nool yihiin ugu yaraan siddeed boqol oo kun oo lagu qiyaaso dada inay ku nool yihiin sababtoo ah waa xaafad aad u jaan badan ciidanka labada habeennimo ayay waxay ku soo qaadeen xaafadda weerar dadkii shacabka ahay waxay sameeyeen iska caabin dadka qaar waa la dhaawacay dadka qaar waa la dilay sida social media aa ka aragta adiga dhimashada ka dhacday sanca agteeda dhaawaca ka dhacay dhanka masaajidka cumar tugumbe miijiska dhaawaca ka dhacay dad habeen hurdaayo oo shacab ah oo masaakiina oo hubaysnayn oo hub wadan in habeen lasoo weeraro oo la argargax geliyo oo la barakiciyo oo carruur yar yar oo hurdaayo in la cabsigeliyo kaaga sii darane si loo argagaxgeliyo dadka shacabka ah aa waxaa loo soo kiciyey diyaarado f sixtiin ah ciidankii cabdibalayaashii booliskii ciidamadii gaarka ahay dhammaan arrinta fajicisada saakay ku abuurtay shacabka muqdisho ayaa ah diyaaradaha dagaalka ee turkiga oo iyaguna qayb ka noqday dhulboobka barakicinta iyo xasuuqa uu murtad guurguurte ka wado caasimadda soomaaliya ee muqdisho mahadsanid camar maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ka hadlay duqeymo khasaare geystay oo ka dhacay xeebaha gobolka nugaal sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan xilli maalmihii la soo dhaafay duqeymo dad ay ku dhinteen doonyana lagu gubay ay ka dhaceen xeebaha gobolka nugaal ee dhaca waqooyi bari ee soomaaliya ayuu maamulka shahaadala dirirka cambaareeyey weerarkaas war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga maamulka ridada ee siciid deni ayaa lagu sheegay in maamulkooda uu ka soo horjeedo duqeymo ay ku sheegeen in maraakiibta dagaalka ee caalamiga ay ku beegsadeen dad shacab ah iyo hantidooda ee ku sugnaa deegaanada u dhow aagga kooxaha hubaysan ay ku haystaan maraakiibta shisheeye dhinacyada ku lugta leh duqeymaha ayay ugu baaqeen in jawaab deg dega ay ka bixiyaan ujeedka howlgalkooda kuwaasoo ay ku sheegeen inay beegsadeen dadka luumaysata ah iyo hantidooda warka ka soo baxay maamulka shahaadaladirhka ee puntland ayaa ku soo aadaya xilli duqeyn cusub oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal gaar ahaana deegaanka garmaal lagu gubay doonyo ay lahaayeen dadka luumaysata ah waxaa duqayntan dambe ka horreysay duqayn lagu dilay ilaa afar qof oo la sheegay inay kalluumaysato ahaayeen waxaana duqaymahan loo badinayaa inay ka dambaysa dowladda ridada ee turkiga oo kooxaha hubaysan gacanta uga dhigeen mid ka mida maraakiibta lagu haysta xeebaha gobolkaas mahadsanid abuuxasaan ku dhowaad shan iyo labaatan qof ayaa lagu waayey badda kadib markii markab xamul ah uu ku degay xeebaha hindiya sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba markab xamuul ah oo sitay calanka baanama ayaa ku degay bay of bengal oo ah meel ka baxsan xeebaha bariga hindiya iyadoo labi labaatan ka mid ah afar iyo labaatankii qof ee saarnaa ilaayi hadda la la'yahay meel ay jaani cirib dhigeen markabka oo lagu magacaabo ocean winer ayaa waday macdan bir ah waxaana uu ka soo baxay dekadda bardiib ee gobolka odhisha isagoo ku sii jeeday waddanka singabor markabka waxa uu lumiyey xiriirkii xarunta iskuduwidda samatobixinta badda kadibna waa uu degay sababta rasmiga ah ee keentay inuu degana weli lama caddayn sida ay sheegeen ilaalada xeebaha hindiya shaqaalaha markabka saarnaa waxay ka koobnaayeen labaatan qof oo u dhashay shiinaha saddex qof oo u dhashay mayanmar hal qof oo u dhashay bangaladesh laba qof ayaa laga soo baadbaadiyey markabka kadib markii markab kale oo ganacsi oo ku dhowaa goobta loo weeciyey si uu uga qayb qaato gurmadka hadda waxaa socda baaritaan iyo samatobixin ballaaran oo ay ka qayb qaadanayaan ilaalada xeebaha hindiya iyo ciidanka badda hindiya iyadoo maraakiib loo diray aagga si loo raadiyo shaqaalaha kale markabka wuxuu ku degay meel boqolaal kilomitir u jirta xeebaha odhiisha ciidamada hindiya waxay adeegsanayaan maraakiib iyo diyaarado si ay u baaraan aagga iyadoo doonyaha badbaadada laga arkay meel u dhow goobta uu markabka ku degay ilaai hadda lama oga xaaladda ay ku sugan yihiin labaiyo labaatanka qof ee kale waxaana socda dadaallo lagu baadigoobayo markabka ocean winer wuxuu noqday goob ay indhaha caalamku ku jeedaan iyadoo qoysaska shaqaalaha iyo mas-uuliyiintu ay sugayaan war ku saabsan dadka weli la la'yahay mahadsanid abuushayba howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa la beegsadeen fariisin maleeshaadka murtadiinta ah ay kaga sugan yihiin xaafadda ciise cabdi ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ku beegsadeen kolanyo maleeshaadka murtadiinta ah oo ku socdaalayay tuulada madaxmaroodi oo u dhow saldhigga balidoogle gubashadu waa hal gaari oo cabdibili ah waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday askartii murtadiinta ee gaariga la socotay sidoo kale mujaahidiintu waxay qaraxyo ka fuliyeen degmooyinka qoryooley iyo afgooye oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana lala egtay fariisimo ay maleeshaadka riddadu ku lahaayeen degmooyinkaasi waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga hogaamiyaha maamulka ashahadaladirarka ah ee koonfur galbeed ayaa digniin u diray ciidamada lafta gareen isagoona dhanka kale walaac ka muujiyey xaalada baydhaba sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed kooxda riddada soomaaliya ayaa la sheegay inay cadaadis siyaasadeed saartay aadan madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka maqaarsaarka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed xasan gurguurta ayaa maalintii jimcaha ku amray aadan madoobe inuu dib ugu laabto magaalada baydhabo uuna abaabulo gulufka dhan ah ciidamada cabdicasiis lafta gaareen haddii kale xilka laga qaadi doono hogaamiyaha maamulka ashaadoladirirka koonfur galbeed oo shalay diyaarad lagu geeyey magaalada baydhabo ayaa fariimo goodisa u diray saraakiisha lafta gareen oo ugu hanjabay inuu adeegsan doono diyaarado shisheeye dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba isku difaacayan dadkaas difaacna imanka raabayan milyoonka seedaayan weliba waalayooti lawaalada ayagoon la ogno maymalayiina dadki maryada hiraantirogi waala iska qabayan weshiini waligiina intu hirdisan haynan ogin inu tabaawsheeshida hayno xarumu weyn inta ka dhisdo hayno ogin walisan ha ka gentan iyo qaraxa kogee ka suubida dhima kogitana julaan untaas ilaahay hoo beer meela ka samaan dilkiin ma fadaan dhiigiin ma fadaan aragday laakiin isin kalafaasan en ibol dilaan ama lasin dil isin kalafo haytan un lamaadaba ma fadaan sin dilana ma fadaan ni dilaan ma fadaan laakiin hoo bisin mabdaagii managad en ibol dilaan isin wali nagadeen baabdi ni sin dil
isagoo laga dareemayo carro ayuu walaac ka muujiyey barakac iyo kala cararka laga dareemayo magaalada baydhabo tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii khasaaraha badan dhidhiye ee dhacay isbuucii lasoo dhaafay ciidamada mucaaradka ayuu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin barakacinta shacabka magaalada baydhabo may kale faday waliiliin sheegay magaalada dadadka argagaxyaw ardan halkuu guuroy masiibiha dareertee guraw laankii guuriya masiibo seeda ma laankii roog masiibo seeda qofka ko dhan bada korgeey ka tabadada ka dhaawam eedan koona dadka dhaawam ilaahay aafi dadkaasna ma ilena aan qaxdeen walaalayaal wala ku qaxgee kama yaalan adduunyada meel walan ku dhiyaana ma leh dad had dhabaatay dhidi wal haweerin magaaladan laakiin wala ku qaxo geek aragday ma jiraan dadweynaha walay balana reer baydhow inay magaaladii degnaadaan guridii degnaadaan dadweynahana saasaanka digaan saasaanka bashaarayaan waa inay difaacadoon arrimahan ayaa ku soo aadayay xilli xaaladda xarunta gobolka baay ay sii xumaanaysay tan iyo markii ay maleeshaadka kooxda riddada duulaan militari ku qabsadeen magaaladan horaantii sanadkan mahadsanid marwan kataaib al akhbaariyah ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya
muuqaal kooban oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayib al akhbaariah ayaa lagu soo gudbinayaa weerar kamiin ah oo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya muuqaalkan oo ah mid xiise badan ayaa soo gudbinaya weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee dhaca bariga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan qaybaha hore ee muuqaalka kanaalka kataayib ayaa lagu soo gudbinayaa ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada hiiraan oo diyaargarow adag ugu jira dhabbahana ku dhowraya cadowga kadibna waxaa muuqaalka laga dheehan karaa maleeshiyaadka murtadiinta oo sidii loo qorsheeyaba iyagoo warmoog ah ku soo dhacaya kamiinka iyo ciidamada mujaahidiinta oo iqtixaamaya dhegtana dhiigga u daraya dirir adag iyo diryanka rasaas culus oo laisku adeegsaday kadib maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sidii looga bartayba cagaha wax ka dayey kana firxaday fagaaraha dagaalka iyagoona goobta kaga cararay meydadka qaar ka mid ah maleeshiyaadkooda intaasi kadib waxa uu qaybaha dambe ee muuqaalku soo gudbinayaa qaniimadii ay mujaahidiintu heleen oo u badan hubka noocyadiisa kala duwan oo ay goobta dagaalka uga carareen maleeshiyaadka murtadiinta ee kamiinka ku dhacay
xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada buula fulay ee xarunta wilaayada islaamiga bay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman waxay ahayd xaflad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka taasoo lagu qabtay gudaha mu'asasada alnajaax degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mu'asasada alnajaax ee hoos tagta maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay oo ay wax ku bartaan qeybaha kala duwan ee haweenka waxaa xafladdan si gaara loogu qabtay dadka waaweyn ee dhammeeyey akhriska iyo qoraalka lixdan iyo afar arday oo hooyooyin u badan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey madasha xafladdii gebagabada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin salaadiin culimo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen ardayda baratay akhriska iyo qoraalka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maa huwa caaqibatu shirka caaqibatu shirka alkhuluudu fi nnaar maa huwa alwalaa alwalaau walxubu wannusratu lilaahi walirasuulihi walilmuuminiin maa huwa albaraa البراء والبغض والعداوة للكافرين والمرتدين والمنافقين من هو المرتد؟ المرتد الذي يكفر بعد الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك culimadii munaasabadda ka hadasha waxaa ka mid ah sheekhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim isagoo kelimaad dardaaran u jeediyey hooyooyinka bartay akhriska iyo qoraalka ee ka qalinjabiyey mu'asasada alnajaax ahmiyadda ay muslimiinta ugu fadhiday alqiraa'atu walkitaaba waxaan ku soo gebagabaynayaa kelimadaas qaybteedii hore qur'aanka qur-aankii ugu horreeyey ee soo degay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amar ku bixiyey muslimiinta inay wax qoraan waxna akhriyaan qaala tacaala اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ ما حيتها وأخرن وقرال وأخرن وإسكا وإسكا لازميا intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay madrasada macsada najaha mayla reeba mayla reeba usee ini qiraa'atul qur'aan la ka baradaay oo geeka faa'iidadiya tan hadda geeka lixdan iyo afar qofood ha ka galan jibiyeen ilaahay siin barakaay dadaalka isu muujideen ummaddu siinka damboytan hani siinka dayden allaha ku weele ununa may siinka ducaayane oona siinkala dardaaramaane ini hogaankii hooyooyinkii ama ariyo ama walkastaba hogaankii oo ummadda islaamka ini isignaga tan sababaha ah maadaama oolan walgordaan walba isuubii korno sida hadda sheekhi sheegay oo efcd oo la dirsadooba ini oomaylaha usee oo fiirsay walaaga oo basoy laleeyay laakiin walaagaynu ku subadahay waqtigana ilaahay masuubin ugu dambeynna waxaa goobta xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen hooyooyinkii bartay akhriska iyo qoraalka iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin waa gabdho guud ahaan oo shahaadada insha allahu takharujka geeka inta ku qaadi lahaa insha allahu muasasada najaax lakusiyahay maybo lixdan iyo afar gabdhoodu ilaahay ka mahadsan tabaaraka wa tacaala ardaydan ka horeyto may buu ahaa oo shahaadatu takharuji shahaadatu alqiraa'ati walkitaaba lasiyow may buu magaashe nafisa yuusuf cabdulaahi nafisa yuusuf cabdulaahi darajada mumtaaz ardayda kale may laharay nuurta cali sheekh axmed darajadii waa mumtaaz waa boqolkiiba boqolu maasha allah ardayda kale may laharay magaashe shahaadatu takharuji shahaadatu alqiraa'ati walkitaaba meel eray kowthar yaasiin cabdulaahi darajat lmumtaaz waa boqolkii boqol insha allahu tacaala ardayda kale xabiiba cabdi maxamed yaleere yan mayba darajo leta darajshantahi darajat lmumtaaz boqolkii boqol ardayda kale meel eray magaashe xaawa aadam ibraahim yan waa darajadii waa bitaqdiir mumtaaz shahaadat alqiraa'at walkitaaba ardayda kale meel eray falxada ibraahim aadam yaleere درجة الممتاز شهادة القراءة والكتابة وبتقدير ممتاز
muasasada alnajaax waxa ay ka mid tahay mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana hooyooyinka iyo qeybaha kala duwan ee wax ku barta mu'asasadan inta badan ay xoogga saartaa barashada qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee shareecada mahadsanid abu ayman kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin kulan wadatashi ah oo u dhexeeya maamulka islaamiga ah odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo looga arrinsanayay sidii bulshada loogu dhiirigelin lahaa horumarka degmada iyo deegaanada ku xiran ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulanka waxaa dhanka kale looga hadlay digniin ku aadan maadaama ay dabayla jiraan in bulshadu ay ka fogaadaan waxyaabaha fududaynaya in dabka kaco guryaha iyo goobaha ganacsiga si gaar ahna looga taxadiro balka iyo waxyaabaha la midka nicmooyinka ilaahay ina sii wax oo hadda jalsidan lagu soo koobi karo ma aha wadahadal walaayada iyo dhaqanka wadatashi dabadeed waa la fariistay waxaa lasweydi maxaa iida maxaa dan noo eh maxaa nusqaan naga ah lasweydi nicmada ilaahay asna siiya awal waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta oo dalagga helay dadka walaalahooda oo beeraha tacbanin inay horta wax ka siiyaan waa codsanaynaa oo bal iyo badarba wixiis ilaahay ayagsi gaar u sii oo dadka muslimiinta wax ay ka siiyaan waa ka codsanaynaa laba maadaama dalagaas la helay balkii waxaa lagu soo xareeyay guryaha dabayl aad iyo aad oo u socotana waa jirtaa dabayshaas marka cabsi iyo laxjeclo dadka oon maamulna annaka oo ka qabna waxaan ugu baaqaynaa ina guryaha iyo balka horta lakala dheereeya balka la bakeetiyeeya bac la saara si oo la xifdiya dibaa fakanaa guri ninka gubta waa waa dareemi kartiin dhibaatada ciyaalkaa ku jiro dadkiyaa ku jiro diriski adiga nafsadaadan inaad halaagta diriskana halaagi kaalmaha shidaalka ee maqaayadaha u dhow ina debka la damiya markii la hoyanaa debkii oo dansan laga taga la hubiya ciyaalka lagu hallaynin warkaayna markiisnii soo gaara dhaqangelisiinina deegaanka dadku nool maadaama odayaashiina an nahay waa codsanaynaa gacantii weyneyd oo alle subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ummaddan roobkiisii wuu imtixaamayay ayuu ilaahay ummaddiisa siiyey waxaa la socotiin walaalayaal beero fara badan ayaa la abuuray zarac ayaa ka soo baxay xoolihii xataa laga cabsanayay oo la islahaa ama abaaru dhacdaa hataa waxaa loo diyaariyey bal aad u fara badan ayaa la soo geliyey degmada aan joognay buqa qable oo mutawaatira oo ilaa iyo hadda socda runtii waxaan leeyahay dabka nimco ilaahay uuna sii waaye waxaan dadka ku boorinaynaa oon ku taxriidinaynaa in balka meel fiican la dhigo maaragtay la ilaaliyo waa nimco ilaahay uuna siiyo xoolaheennaa noo cunayo oo zaraca nooga soo baxay laakiin haddii uu gubto oo dabgaaro dhibaato weyn ayaa ka imaanaysa baaba ayaa ka imaanaya damaar ayaa ka imaanaya nafta baniaadamku taray ku gelaysaa guryuhu waa baaba'ayaan waad og tihiin dhibaatada uu dab ku leeyahay tusaale ahaan haddaan usoo qaato suuqa bakaaraha meeqa balaayin oo doolar ayaa ku gubatay suuqa waaheen ee waqooyi galbeed ee hargeysa meeqa bilyana ku gubato lacag ah oo kharash oo ku baaba'ay libooyo meesha la yidhaahdo ama gaarisana waad maqlayseen khaasatan laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa mandiqada aan joogno ee buqa qable reer buqa qable waxaan ka codsanaynaa in ay ku dadaalaan oo sida horay rag saaxiibadaya u sheegeen dabka meelo gooniya lagu shido balkana meel gooniya la geeyo meesha waxaa ku yaala waxaan uga digayaa weliba dadka biibitooyinka ama maqaayadaha inay inta daalaan dabkii oo shidan ay isaga tagaan cawada markay guriga galaan kadibna dabkii hulaaqo oo dhibaato weyn geyso intaas waxaa dheer magaalada annaga aan ku nool nahay buqa qable xoogaha maaragtay nimcadii ilaahay na sii qayb ka mid ah la soo geliyey oo nacaleleeyahay macnaha bal waa la leeyahay balka nimco waa is ilaahay na sii oo wax faa'iido waaye oo adduunya iyo dadaa ku noolaan kara dadka haddii la iibiyana dadkaa ku noolaan kara haddii xoolaha loo dhigtana xoolaha iyaga nolos- nolosha ay kamid yihiin balkii ayoo sidaas ay tahay aa dadkii guryihii ay kusoo wada firaasheen nin walba waxaa la- maaragtay la ogeysiinayaa oo looga digayaa qof walba oo mas-uul ah oo maaragtay guri ku nool eh, maaragtay ama ha ahaado eh, mid dumar oo isaga aan maaragtay hor socod lahayn ama mid guri oo lamaan ay iskul nool yihiin ha noqote waxaa laga rabaa oo la bogaadinaa macal walaaye iyo macal odayaasha ay bogaadinaysaa in laga taxadiro dabaylo fara badan ayaa magaalada ku socda oo ilaahay aas maaragtay xaalkooda ogi annaga ma ogin maaragtay laga- nin walba uu ka taxadiro Eh, magaaladaas qof walba balka aas gurigiisa keeni xafido jikooyinka la xafido maqaaxidaha la xafido meel walba oo dab lagu shidaayo la xafido qof walba aas ku- ku taxadiro sidaasaan bogaadinaynaa odayaasha dhaqanka degmada buqa qable iyo maclawalaayadeeda annagoo ah waxaan bogaadinaynaa ee, kulankaynu wuxuu ahaay ee, ilaah baan noo gargaaray ee, abaarihii waa ka soo baxnay bal baan helnay badaraan helnay ee, balkiaanu dheeraad eh ee, markaa saas ay tahay degmada buqa qable waxaan bogaadinaynaa dadweynaha ku nool sannada soo socoto in loo diyaar garoobo balkaas meel nin walbo meel iskugu geysto meel gaar ah inuu iskugu geysto oo muxuu ahaaye as ka xafido oo la bakeetiyey balka nin walbaba gurigaa iskiga daadi waa iskiga daadi waa iskiga daadi dabaylaa jira dibaa kaca elmadhidhino wax makasta aha joog Ee, khasaara gacantaada ku keensa dhib waaye Ee, nin walba waxaan u sheegaynaa oo dadweynaha degmada buqa qable ku nool waxaan u baraarujinaynaa in balkaas la xafido ama meel gooni oo beledka ka baxsan la geysto maamulka islaamiga ah ee degmada buqaqable ayaa horey sidaan oo kale kulano kala duwan oo la yeeshay ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka kuwaas oo looga arinsanaya horumarka degmada buqaqable iyo deegaanada ku xeeran mahadsanid saadaq guud ahaan dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu